shaacinta ama furitaanka xafiis ku mid ee xafiisyada ee golaha qurba joogta koonfur galbeed oo fadhisho eeya dalka maraykanka konton iyo afarta wilaayadood oo maraykanka ah na ku howlgalaya ujeedsho eey in iyo ummadiyo ambaahayan adeega iyo kahayan hega in iyo hadeersiyan deegaanada kiiken oo maaragna koonfurta soomaaliya runtii geeka may in isku weernay shaacintii golahaas oo deegaanadan koonfurta ah iyo guud ahaanba soomaaliya in maaragna xafiissho ka furadaan waana ka baahiyaan adeegsho iyo nka tala galeen sidii ka hormariyo fadeen bulshadiiyo koonfurta soomaaliya degan hadda dadkii walnin barday bannaanka nin jari runtii ee meeraano walma gobona meeraano walaa gobodeen dad badan oo isbitaalka jareen ama yacni arlada gudaasha ka dhibaataysanaadeen iyo galan ha siiyeen laakiin tan ha ku sii wiin inii sida hadda walaal la sheegay walun ha kooga korno mee ee dhinac kasta oo bulshada ka saabsan boqolku qobadaayaan ha dhawaayaan way siilanaa duulasan rajeeyaan ha ka dhawaada dalkiin garabasiinkaana ee maaragna walbadanaa noo halaawsan ini walninku qobataan sida beero ee maaragna iyo nololo kale wala fadaan qurbajoogta inay midoobaan haldallad nagadaan wadankan walinqobadaan anoo doogin badiyaan wala la faday walwiinha qobadeen haddana sii ziyaadeen hadda bil soonga laka jar masaajidkan wiin afuringa laka bilaabo hoy
golaha diyaasbarada ini oo wadankunya sugahay oo walbadan ini oo qobadanlan ku baahanyi in badan magaasho dhegani waxyaabo badanayo qobadanna aragni horumar badanayo suubiyanna aragni ankamahadnagaana boqolkiiba boqol wlmayelna fariinka diray wayna lahaa n marwalba garabkiinga surugno haddii un ana shacabka koonfur galbeed qeybashay shaldubo
dhowr koonfur galbeed ayaa jirto marka shacabka wuxuu u baahan yahay midka wax qabanayo diaasbarada ama qurbo joogta waxaa laga qabaa fobio oo ah in intay soo qaataan kombyutaro xil soo raadsadaan laakiin qurbo joog leh waxbaan qabanaynaa ummaddan wax u qabanaynaa waa yartahay qurbo joog internetyada iyo facebookyada wax kusoo qorqoro mucaarad ah sidii mataqaanaa ama qabiilkooda la soo xiriiraayo oo waxyaabo lid ku ah ummaddan iyo horumarkeeda iyo waxqabad la-aanteeda waxaas ka hadlayo waaba aragnay laakiin kuwa leh waxbaan qabanaynaa xafiisaan furaynaa qaybaha kala duwana bulshada baahidoodan baaraynaa kadibna waxqabad muuqdaan samaynaynaa waa markii ugu horreysay oo aan maqlo marka qurbo joogtan koonfur galbeed waxaan leenahay ku soo dhowaada